kaamka rabisugi waxa uu ka mid yahay kaamamka badakacayaasha ee ku yaala magaalada jowhar waxaana xilligan soo food saartay duruufo dhanka nolosha ah haba ugu darnaatay biila-aan haysata dadkan dadkan degan kaamka ayaa intooda badan ah kuwa kasoo barakacay deegaanada jowhar kuwaasi oo saameyn ku yeeshatay abaaraha iyo fatahadaha isbiirsada ee ku dhuftay goobihii ay deganaayeen qaar ka mid ah dadka degan kaamka oo la hadlay raadiyaha isnaay ayaa sheegay in ay dhibaato badan ku qabaan dhanka biyaha kaamka oo ay sheegeen in ceelka ku yaala kaamka uu yahay mid qaraar oo aan la cabi karin biyihiisa una baahan yihiin biyo iyo baad intaba annaguyo bisha dusha biyaha dusha ku keensanayna wixii aan ilaahayna siiyo aan ku karsan waa inaan dusha ku jirin biyaha qaraarka ayna dhibayaan wixii kaloo baahi oo nahayo teeda kale wixii noogu soo xiga ummadda waxay noo qaban karta way noo qabtaan intaas aniga aan ka hadli karaa ani waxaan kasoo kala barakacay meel la yiraaha oo la yiraaha xayirka la yiraaha oo abaarana soo kiciyeen beeraley iska aheen xoolo dhaxana ma haysane ninkii muslim oon wax nagu taagi kara in hay-adahana soo gaaraan wax noola qabta si degdeg ah ilmaha dugsi manoo dhigtaan iskool manoo dhigtaan waxa lenoo joogaan kaamka lenoo joogaan wax kastoo u baahna nadaafad iyo waxaas iyo biyo oo cabno iyo cunto wax kastoo u baahna intaynu kuntiin waxaan kasoo qaxdhaa gabaan duruufa abaara noo soo kacaa noo soo waxeys abaara noogu kacay waa iska soo qaxna marka intaas isku dabna shan caruura haystaan waxbarash iyo wax dhan uu haysana isku joogaan beera haddii shaqo loo soo waca walaahi iska aadaan wax kuloo qabta malaha inaan wax noola qabta ilmahan waxbarasho noola dhigo oo wax kasta nool qabta baan wax noo bartaan kaan dadkan horta baadiyaas ku soo barakacay dad xoolaaley oo xoole iyo baari iyo ku dhaqmi jira waa marka baadiyaan ka soo barakacnay kaamkaan sidii soo degna ceel waa noola qodi musqulna waa noola dhisi laakiin wax kaloo nafaqa inama soo gaarin koo waxaan u baahannahay marakanaaca iyo bacyaal aqlaha la saarto raashin soonka ilaa halahan waa sugayna islmaalidin afuri doonaa waxna ma hayno marka alxamdulilah ilaaha mahadle meeshaan iska joognaa meel laga shaqeeyan male waxaan u baahannahay in wax nala soo gaara hayda wax nala soo gaarta wax la cunaan u baahannahay markanaacan u baahannahay daawaan u baahannahay ceelka biyahaan ka helna biyo la cabi kara ma aha weesada iyo waxaga iyo dhardhaqaalka ma ogiyi haddii la cabo waa lagu shubmaa marka hee dantii oo iska daruufaysan oo waxaan ku yiri qofka sidoo iska yahay biyo dhanaan haddii sii cabo maxaa ka imaadaa haa taas horta waa jirtaa biyo mac ma haysano daryaal kale ma haysano daryaalkaayna masquulaha iyo waxaga waa kaamkan ayaa waxaa ku nool ku dhowaad afar boqol qoys kuwaasoo kasoo barakacay qaar ka mid ah deegaanada magaalada jowhar